بsm الlh الرحmn الرحيم qاl المؤلف رحimه الlه bab الوqف wa آkhiru baabi لhda الkitaab wuxuu yidhi yuqafu calى اlmunawan اlmarfuuci wاlmajruuri bxadfi اlxarakati wالtanwiin wuxuu baab u yahay alwaqf alwaqfu luqatan waa alxabsu waqfiga luqatan waxaa la yidhaahdaa alxabs carabtu waxay yidhaahdaan qofka markii la qabto fulaanun mawquuf bimacnaa waa mid la qabtay oo la xiray wa marka waqfigu waa bimacna alxabs xagga luqada carabiga xagga istilaaxa waa qaطcu nudqi cinda aakhiri اlkalima istilaaxa waxaa waqfi loo yaqaanaa qaطcu nudqi cinda aakhiri اlkalima nudqiga iyo dhawaaqa in la jaroo la gooyo kelimadda ugu dambaysa agteeda in nudqiga lagu jaro macnaha waa in lagu hakadoo lagu istaago waqfigu istaag waayo markii la soomaaliyeeyo waqfigu waa istaag kelimadii ama hadalkii aad ku hadlaysay kelimadii ugu dambaysa markaad ku dhawaaqdo ayaad hakanaysaa hakashadaasi maxaa loo yaqaanaa waqfi baa loo yaqaanaa wuxuu yidhi yuuqafu waxaa lagu istaagayaa cala almunawani almarfuuci midka la tanwiiniye ee marfuuca ah waalmajruuri iyo midka la jaray ee munawanka ah waxaa lagula istaagayaa bixadfi alxarakati waatanwiin xarakadii iyo tanwiintoo la xadfo ayaa lagula istaagayaa isimka tanwiinsanaa ee marfuuca ah ama majruurka ah marka aad rabto inaad ku istaagto xarakadii iyo tanwiintaad xadfaysaa meeshii xaraka laga xadfo maxaa yimaada sukuuna yimaado waaba iska qaacido guud haddii xaraka meel laga qaado sukuuna dega inuu kaa idan qaato uma baahna waa iska soo degayaa haddii xaraka meel aad ka qaado sukuuna imaanay idan macnaheedu waxa waaye sukuunaad kula istaagaysaa way isim munawana ama marfuucah ama majruura ah markaad rabta inaad ku istaagto xarakadaad ka xadfaysaa tanwiintaad ka xadfaysaa booska maxaa imaanaya markaa sukuuna imaanaya sukuunkaasaad kula istaagaysaa naxwu jaaa zaydun wa marartu bizaydin kumaanan istaagin markaas markaan rabna inaan isku istaagno maxaan leenahay jaaa zayd marartu bizayd daalka waa reebaysaa markaa reebkaasi waqfigaa keenay waa istaagga aad ku dul istaagayso wuxuu keenayaa inaad reebto jaaa zayd marartu bizayd wa cala almunawani lmansuubi kaas marka waa munawanka marfuuca ah iyo midka majruurka ah sukuuna lagula istaagayaa wa cala almunawani lmansuubi midka la tanwiiniyey mansuubkaana waxaa lagula istaagayaa biibdaali tanwiini tanwiinta in loo bedelaa lagula istaagayaa alifan alif tanwiintiibaa alif laga dhigayaa naxwu ra'aytu zaydan markaan raba inaan ku istaago maxaan leeyahay ra'aytu zaydaa ra'aytu zaydaa maxaa u dambeeya hadda alifaa u dambeeya cinda alwaqfi aliftaasaad kula istaagaysaa tanwiintii alifaa loo bedelay waa isimka mansuubka ee munawanka ah wakadalika sidaasoo kale tubdalu nuunu idan idan nuunteeda waxaa loo bedelaa alifan alif ayaa loo bedelaa idan tanwiina ku jirta sooma nuuntu kuu sheegaya waa tanwiintaasi idan ama idan waxaaba la socota meelaha qaar nuunna waa lagu qoraa idan aquumu idan aqcudu idan nuuntaas u dambaysa cinda alwaqfi alifaad u rogaysaa iyadana wakadalika sidaasoo kale alif ayaa loo rogayaa ama tubdalu nuunu idan idan nuunteeda waxaa loo badelayaa alifan alif ayaa loo badelayaa fi lwaqfi ee fii xaalati lwaqfi xaaladda istaagga oo idaa baa leedaha wakadalika sidaasoo kale nuunu tawkiidi lkhafiifa nuunu tawkiidkii khafiifada ahayd ayadana waa sidaasoo kale wey nuunu tawkiid khafiifa iyo haqiilay leedahay soo maaha midda khafiifada wey midda khafiifada ah markaad rabto inaad ku istaagto alifaad u bedelaysaa naxwu lanasfacan lanasfacan lanasfacan markaa qoraalka fiiriso nuun ma qorna alif ahaanay u qoran tahay soo sidaa maa laakiin waa nuunu tawkiid alkhafiifa meeshaasi ku jirta nuunu tawkiidkaas khafiifada ah markaa rabta inaad ku dul joogsato lanasfacaa ayaad leedahay lanasfacaa alifaa loo bedelaya wayugtabna kadalika wayugtabna waxaana loo qorayaa buu yidhi kadalika sidaas yacni sidaasaa loo qorayaa macnaha wuxuu ka wadaa aliftii baa loo qorayaa alif ahaan ayaa loo qorayaa wayugtabna kadalik waraxmatan bilhaa'i raxmana waxaa lagula istaagayaa bilhaa'i ha ayaa lagula istaagayaa wuxuu ula jeedaa kelimada raxma cinda alwaqfi markaad ku istaagayso ha ahaanaad kula istaagaysaa badalan min ata soo ta marbuuta ma ahayn markaad rabta inaad ku istaagto waxaad leedahay raxma nicma nicmatunay ahayd soo maaha waxaad kula istaagaysaa bilhaa ta kula istaagi maysid wayuqafu cala almanquusi almansuubi fi alrafci waljari bixadfi yaa'ihi wayuuqafu waxaa lagula istaagayaa cala almanquusi almunawani manquuskii la tanwiiniyey almanquus muxuu ula jeedaa alsmu almanquus waa isimkii manquuska hadda ka hor aan soo marnay alismu almanquus waxaa jira maruu tanwiinsan yahay waa markay ali ku jirin ya-diisana la xadfo qaadin oo kale qaadin soo tanwiin ma saarna waa isim manquus ah oo haddana munawan ah tanwiintaani waa tanwiinulciwad tanwiintii loo yaqiina maxay ciwad ka tahay bedel ka tahay ya-dii qaadii ee la xadfay bedelkeeda nuuntaana taalla tanwiinulciwad baa la yidhaahdaahu waxay ciwad iyo bedel ka tahay ya-dii meesha laga xadfo ka maqan waayahay wuxuu yidhi marka sheikhu raximahullah wayuqafu cala almanquusi almunawani manquuskii la tanwiiniyey waxaa lagula istaagayaa fi alrafci waljari ay fii xaalati arafci waljar xaaladda rafcada iyo jarka waxaa lagula istaagayaa bixadfi yaa'ihi ya-diisoo la xadfaa lagula istaagaya naxwu qaad jaaa qaad ayaa leeda jaaa qaad faqdi innamaa anta qaad markaad ku istaagaysid daadaad kula istaagaysaa soo maa ay qaadin wa marka tanwiinta markay xaalatrafci xaalatljarri uu joogay isimka manquuska munawanna uu yahay cinda alwaqfi daadkaad ku istaagaysaa ya-duna ma waa xadfanta meesha waa ka maqan tahay tanwiintiina waa laga saaray meesha marka sukuunkaasaa yimid asaa lagula istaagayaa jaaa qaad wa marartu biqaad ayaad leedahay wayajuusu waxaa bannaan oo kale ihbaatuhaa ya-dii in la sugo oo aad tidhahda jaaa qaadii oo ya-da aad kula istaagta reeban marartu biqaadii inaad tidhaahdo wayuuqafu waxaa lagula istaagayaa fi nasbi nasbada dhexdeed fii xaalati nasbi waxaa lagula istaagayaa biibdaali tanwiini tanwiinta oo loo bedelo alifan alif ya-dii waad soo celinaysaa tanwiintiina alifaa u bedelaysaa waxaad leedahay ra'aytu qaadiya qaadi baan arkay ra'aytu qaadiya qaadiyan bay ahayd markii hore nuuntii maxaa loo bedelay alifaa loo bedelay waxaad leedahay marka ra'aytu qaadiya qaadi baan arkay wa in kaana haddii uu yahay hayra munawanin isimka manquuska ah midaan tanwiinsanayn hadduu yahay falasaxu fi alrafci waljari sida saxiixnimada badan sida fasaaxada badan xaaladda rafcada iyo xaaladda jarku waxa waay alwaqfu calayhi in lagu istaago biihbaati alyaa-i sugidda ya-dana lagula istaago naxwu jaaa alqaadii wa marartu bilqaadii inaad tiraa alqaadii tanwiin ma saarna soo maaha tanwiin ma saarna xaaladda marka uusan munawan ahayn rafcana uu joogo ama xaalatuljar uu joogo waxaa lagula istaagayaa biihbaati ilyaa-i yadii sugideedii ayaa lagula istaagaya oo alqaadi ayaa leedahay jaa alqaadi marartu bilqaadi wayajuusu waxaa kaloo bannaan xadfuhaa ya-dii in la xadfana waa bannaanta oo aad tidhahday jaaa alqaad wamarartu bilqaad inaad tidha oo daadka aa ku istaagto waa ku bannaanta oo ya-da xadafto wayajuusu xadfuhaa ay xadfulyahay ya-dii in la xadfana waa bannaanta wain kaana mansuuban hadduu mansuub yahay isimka manquuska ahaa ee aan munawanka ahayn hadduu mansuub yahay fa bilihbaati waxaa lagula istaagayaa bilihbaati sugidii ya-da ayaa lagula istaagayaa laa hayr ma jira weji kaloo bannaan hadduu mansuub yahay ya-da inaad sugto keliyaad kula istaagi kartaa oo waxaad leedahay ra'aytu lqaadiya inaad tidhaahdaa laazima ra'aytu lqaadiya fi xaalat nasbi alsm lmanquus fatxadu waa kasoo daahiraysay soo maaha fatxadii kasoo daahiraysay ya-dii saarnayd ayaad kula istaagaysaa ra'aytu lqaadiya ayaa leedahay ma xadfi kartid ya-da xaaladan xaalat nasbi isimka manquuska aha marka shiiqu wuxuu u kala qaaday munawan iyo hayru munawan marka hore saasaa u kala qaadaysa alsm lmanquus munawan iyo hayru munawan isimka manquuska ahee munawanka ah waxaa u kala qaadaysaa inuu joogo fii xaalati rafci waljari iyo inuu joogo fii xaalati nasbi hadduu joogo fii xaalati rafci waljar waxaad kula istaagaysaa ya-da inaad xadafto waxaad kaloo kula istaagi kartaa inaad ya-dii sugto waa manquus munawan ah xaalatu rafci iyo xaalatuljarna jooga labadu waad kula istaagaysaa jaaa qaad marartu biqaad inaad tiraa iyo jaaa qaadii marartu biqaadii inaad tiraa waa dhinac soomaha labadaas xaaladood xaalatu nasbi markuu joogo manquus munawanna uu yahay waxaa kula istaagaysaa tanwiintaas inaa alif bedesho ra'aytu qaadiya inaad tirahdo ra'aytu qaadiya tanwiintii nuunay isku bedesho soomaa yacni tanwiintii waxay isku bedeshay alifay isku bedeshay alifaa laga dhigay markaas waa markuu munawanka yahay markuu munawanka yahay labada xaaladooda loo qeybiyey inuu rafco iyo jar uu joogo iyo inuu nasbo joogo markuusan munawan ahayn markuusan munawan ahayn dabcan waa xaaladda markuu al ku jirto waa markii al ku jirto tanwiin iyo al ma kulmi karaan sida fasaaxada badan leh fii xaalati rafci waljar waxa waaye biihbaat ilyaa in lagu ila istaago sida fasaaxada badan in la yidhaha jaaa alqaadi marartu bilqaadi waa sida fasaaxada badan laakiin maxaa kaloo jiroo bannaan waxaa kaloo jiroo bannaan in ya-dii la xadfo oo xadfulyaa lagula istaago markuu xaalatu nasbi joogo asoon munawan ahayn hal weji keliyaa kuu bannaan inaad kula istaagto wejigaasina waa maxay waa biihbaat ilyaa waa inaad ya-dii sugto oo aad tidhahdo ra'aytu alqaadiya inaad tidhahdo ya-da waa inaad sugto waidaa wuqifa haddii lagu istaago calaa maa fiihi taau ta'niih mid taau ta'niih ay ku jirto haddii lagu istaago fa in kaana taau ta'niihku hadday tahay saakinatan mid reeban hadday tahay lam tuqayar lama bedelo haddaad ku istaagto kelima taau ta'niih ay ku jirto taau ta'niihka laba u qaybsanta imaa inay saakino noqoto waa imaa mutaxarika labadaasay noqonaysaa soomaa mid shaqlan iyo mid reeban haddii taau ta'niid kelimaday ku jirto lagu istaago taau ta'niidku hadday saakino tahay la bedeli maayo taau ta'niidkii reebaneed laftirkeeda lagula istaagaya wax taqyiira wax isbedela lagu samayn maayo lam tuqayar la bedeli maayo naxwu qaamat qaamat taau ta'niid saakina ku jirta soo maaha ayadaad ku istaagaysaa qaamat ayaa leedaha say taha kula istaagaysaa wain kaanat mutaxarikatan haddii taau ta'niidku ay tahay mid xarakaysan fain kaanat fii jamcin hadday jamc ku jirto naxwu almuslimaati jamcumanasalim falafsaxu sida fasaaxada badan alwaqfu bitaa'i waa in ta lagula istaago inaad tidhaahdi marartu bilmuslimaat inaad tidhaahd oo ta'da aad kula istaagto wa bacduhum qaarkoodna yaqifu bilhaai ha ayuu ku istaagaya wuxuu leeyahay marartu bilmuslimaah ayuu leeyahay bilmuslimaah ha ayaa u dambaynaysa wbacduhum qaarkood yaqifu bilhaay waa markay jamc tah wain kaanad haddii ay tahay fii mufradin mufrad hadday ku jirto taawtaaniidkaasi mutaxarikana ay tahay falafsaxu sida fasiixnimada badan alwaqfu bilhaai waa in ha lagula istaago waa taau taaniid waa mutaxarika mufraday ku jirtaa meeqa xaaladood waa saddex taau taaniid mutaxarika haddana mufrad ku jirta saddexdaasi markay u kulmaan sida fasaaxada badan leh waa in ha lagula istaago oo le raxma shajara raxmatun iyo shajaratun bay ahayd soo maa cinda alwaqfi waxaa leedahay raxma shajara taasaa leedahay wa bacduhum qaarkoodna waa sida fasaaxada badan wa bacduhum qaarkoodna yaqifu bitaa'i ta ayuu kula istaagaya qaaraa ta kula istaagaya waqad qara'a bihi bacdu sabcati waxaana la akhriyey waqfigaasi ta lagula istaagayo sabcadii qaar ka mid aha akhriyeen fii qowlihi tacaala ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin waxay akhriyeen ina raxmat in la leeyahy hadii lagu istaagayo raxmat ayay leeyihiin ta bay kula istaagayaan ay kula istaagi maayaan bilhaa waa qiraa'ad jirta culamada qaar yani quracda qaar akhriyeen ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin khulaasadii marka baabkan wuxuu sheikhu uga hadlayaa alwuquuf ama waqfiga iyo istaaga haddii lagu istaagayo isim munawana waxaa loo kala qaaday inuu yahay marfuuc iyo majruur oo isku dhinac ah iyo inuu mansuub yahay oo dhinac kale ah hadduu marfuuc iyo majruur yahay waxaa lagula istaagayaa in xarakadii iyo tanwiintii laga xadfo meeshaasna sukuuna imaanaya soo maaha zayd jaaa zayd marartu bizayd waay haddii uu yahay munawankaasi mansuubna tanwiintiibaa alif loo rogaya sidaasaa lagula istaagaya ra'aytu zayda ayaa leedahay taa halkaasuu uga baxay sidaasoo kale wuxuu ku yidhi idan alifteeda nuunteeda alifa ayadana loo rogaa cinda alwaqfi nuunu tawkiid ilkhafiifana ayadana cinda alwaqfi alif baa loo roga oo alifnimaa lagula dhawaaqa kadib wuxuu ka hadlay alismu lmanquus alismu lmanquus waa isimkii hore aan u naqiino hadda ka hor aan soo marnay waa midkii ya-du ay u dambayso alismu lmanquus wuxuu u kala qaaday munawan iyo hayru munawan hadduu munawan yahay waxaa loo kala qaaday fii xaalati rafci waljari iyo fii xaalati nasbi baa loo kala qaaday hadduu munawan yahay fii xaalati rafci waljarina uu joogo ya-diisa waa la xadfayaa jaaa qaad marartu biqaad baa leeda waxaa kaloo kuu bannaan inaad sugtana way ku bannaan tahay dhankaasi waa munawankii xaalatu rafci xaalatljar jooga hadduu joogo fii xaalati nasbina tanwiinta alif loo bedelaya ra'aytu qaadiya waa markaas markuu munawanka yahay hadduusan munawan ahayn sida fasaaxada badan fii xaalati rafci waljari waxa waye in lagula istaago biihbaat ilyaa afsax sida ah afsax haddii lagu yidhaahdo luqo kaloo fasiixaa jirta laakiin midda fasaaxada badan ayaa waxay tahay in ya lagula istaago jaaa alqaadi marartu bilqaadi inaad tiraa midda laga fasaaxada badan yaha laakiin bannaan waa maxay iyaduna yaa in ya-dii la xadfo waa tira jaaa alqaad marartu bilqaad xaaladdu markuu yahay mansuub isimka manquuska ah ee aan munawanka ahayn markuu mansuub yahay meeqa wejiyaa ku bannaan hal weji keliyaa ku bannaan ihbaatulyaa laa hayr buu ku yihi waxaan taa ahayn lama ogola luqo kale kuma bannaana waa inaad ya-dii sugto way oo aad tidhaahdi ra'aytu lqaadiya waa inaad tira biihbaat ilyaa haddii marka lagu istaaga buu ku yidhi taa u ta'niid taas waa ka soo gudbay manquuski taa u ta'niid haddaad rabto inaad ku dul istaagto waa la kala qaadayaa taa u ta'niidkaasi imaa an takuuna saakina wa imaa an takuuna mutaxarika inay taa u ta'niidkaasi tahay mid reeban iyo inay tahay mid xarakaysan hadday reeban tahay siday tahaad ugu istaagaysaa lam tuqayar la bedeli maayo qaamat qacadat ta'daasaa ku istaagaysaa saakinada ah ha miyaa loo bedelay alif miyaa loo bedelay wax la bedelay ma laha ayadii unbaa lagu istaagay lam tuqayar haddii ay tahay mutaxarika waa la kala qaadaya inay jamac ku jirto iyo inay mufrad ku jirtaa loo kala qaadaya hadday jamcu muanad saalim ay ku jirto waxaa fasaaxo badan in ta lagula istaago waxaa bannaan in ha lagula istaago oo qaarkood ha bay kula istaagaan laakiin sida fasaaxada badanla waa in lagula istaago bitaa oo aad tidhaahdid jaaa almuslimaat inaad tidhaahd ka qowlihi caza wajala ina almuslimiina wاlmuslimaat soo ma jeed wاlmu'miniina wاlmu'minaat wاlqaanitiina wاlqaanitaat wاlsaadiqiina wاlsaadiqaat mid walboo dambaysa waa jamcumana saalim waxaa lagula istaagayna cinda alwaqfi waa maxay waa bitaa waa sida fasaaxada badan low carabta waxaa la arka marka qaar bilhaa kula istaagay waa luqo bacdalcarab ay ku hadleen laakiin luqada fasaaxada badan ee qur-aanka uu ku yimid ee lagula waqfinayo waa markii ta lagula istaagay luqadaas waay haddii ay gasho marka taau ta'niih almutaxarika midii xarakaysnayd waay hadday gasho isim mufrada waxaa fasaaxo badan in ha lagula istaago haddii mufrad gashida raxma nicma shajara tamra iyo wixii la mida kulligood maxaa u dambeeya taau ta'niid mutaxariga u dambeeya soo maaha laakiin waxay taau ta'niidkan mutaxariga ay gashay waa mufrad cinda alwaqfi ha baad u bedelaysa sida fasaaxada badanla waa in ha lagula istaago carabta qaar waxaa laga soo naqliyay inay ta kula istaageen oo yidhahdeen raxmat shajarat tamrat saas ilin ta ay kula istaagayaan quraada sabcada qaar ka midana way akhriyeen oo fii qowlihi bay akhriyeen ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin qaarna waxay akhriyeen ina raxmat haddii cinda alwaqfi la istaagayo raxmat ayaa leeyaha bay leeyihi soo maha in raxmah la yidhaahdo sida fasaaxada badanna taasay ahayd tan marka sidaasay akhriyeen shiiqu aayaddaanu wuxuu ku khatimay kitaabka baabulwaqfina wuxuu ku khatimay abwaabta culimmada qaara waxay yidhaahdeen munaasabaa ku jirto oo inuu baabul waqfi u dambaysiiyo wuxuu u munaasabaynayaa halkaanaan ku joogsanno ka wadaabay yidhahd ilan waqfiga istaag soo ma ahayn kitaabka halkaan uu ku joogsaday ayuu ula jeedaabay yidhahd inna raxmatallaahina waxay yidhahdeen wuxuu aayadda ugu khatimay tafaa'ul waayo ilaahay naxariis hanoo khatimo ula jeedaabay yidhahd oo kuwa naxariis kitaabka ku gabagabeeya allaha naga dhigo yacni ducow ka wadaa bay yidhahdeen laakiin waa ishaaraya munaasabo ahaanu u keenay inuu aayaddan ku khatimo ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin calaa kulin hadduu sidaa ula jeeday iyo haddii uu ka raba shaahidba kitaabka halkaasuu ku egi oo ku dhammaaday shiikhana waxaan leenahay jazaahu allahu khayran ilaahay khayrha ku abaalmaryo allah u naxariisto asiga iyo culummada kale ee islaamka u nusreeya meel walbay joogaan ama ha dhintaan ama han ku wada nool iyo ku wada dhintay intaba wuxuu yidhi wsala allahu calaa sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam ilaah baa mahad iskale subxaana wa tacaala na waafajiyey in kitaabkan noo dhammaado noo gebagaboobo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin